أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsiru sوuرaةi shura casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo afaraad caaw qaala tacaalى alla wuxuu yidhi wman qofkii yudlilillaahu alla ou dhuminayo ou dhumiyo famaa lahu uma sugnaanin isaga min waliyin ku maamulayo isaga oo hidaayadiisa maamulayo hanuunin karo min bacdihi alla gadaashiisa oo ilaahay ka soo haray wa taraa waad arkaysaa addaalimiina kuwa dulmiga falay mushrikiinta lamaa markii ra-ow ay arkaan alcadaaba cadaabka markay arkaan yaquuluuna waxay dhahayaan hal min sabiilin ay hal sabiilun jid ma jiraa ilaa maradin noqosho xaggeeda adduunyada lagu noqdo lagu gaaro wa taraa waad arkaysaa hum daalimiintii ayaad arkaysaa yucraduuna iyagoo lasoo bandhigayo oo la bandhigayo calayhaa naarta korkeeda xaal loo bandhigayo khaashiciina xaal ay hogan yihiin min adulli dulli dartii ay la hogan yihiin yanduruuna xaal ay fiirinayaan min darfin il ay ku fiirinayaan isha oo khafiyin dullaysan oo qarsoon wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen aamanuu rumeeyey ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuwaas oo khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda khasaaray iyo wa ahliihim eheladooda khasaaray waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen dhe aamanuu rumeeyey ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuwii weeyaan khasiruu anfusahum nafahooda khasaaray iyo waahliihim iyo dadkooda eheladooda khasaaray yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha alaa hooy ina aldaalimiina kuwa shirkiga falay oo mushrikiinta fii cadaabin cadaab dhexdiis ayay ahaanayaan cadaab ayay ahaadeen cadaabka oo muqiimin negi ah aayadihii noo soo dambeeyey waxay ku saabsanaayeen mu'miniinta iyo tilmaamo ay lahaayeen oo dadka ilaahay ajiibay subxaanahu watacaala oo aakhiradu ay u kheyr badan tahay sifaadkoodii baa laga soo hadlay markii la tilmaamo alla uu soo yacnii halkaa laga baxay ayaa halkan waxaa laga gelayaa kuwii kuwaas khilaafsanaa ee dadkii marka iyaga dhumay oo hidaayada iyo hanuunka waayey ayuu rabbi aayadan uga waramayaa qur-aanku waa mahaani labalabuu iskula socdaa dad wanaagsan markii laga hadlana kuwii xumaa ayaa markaa la daba dhigayaa si iyagana tilmaamahooda loogu garto ma-aalkooda iyo mustaqbalkooda inuu kala gedisan yahayna lagu tuso marka alla wuxuu yidhi waman qofkii yudlil ou dhumiyo allaahu alla qofkau dhuminayo oo uu yacni baadiyeynayo famaa lahu uma sugnaa ninkaasi min waliyin mid maamulaayo muxuu maamulayaana ay min waliyin yelii hidaayatahu ku maamulayo oo hanuunkiisa maamul maamulo ka ah oo marku alla baadiyeeyo isaga hanuun u keeni karo uma sugnaanin wa famaa lahu uma sugnaanin min waliyin mid maamulayo kaas oo min bacdihi min min hayrillaahi ilaahay heyrkiis ah uma sugnaanin ilaahay unbaa hanuunin karo meeshaas marka waxaad dareemaysaa idlaalka baadiyeynta iyo hidaayada hanuuninta labadaba biyadilaahi bay ku jiraan kii baadiyoobo iyo kii hanuunaba ilaahay subxaanahu watacaala qabdadiisa iyo qudradiisa kama baxsana qof hanuun iska keensan karaa ilaahayna uu ka madax banaa kaga madax bannaanaa karana ma jiro qof baadi intuu la yimaado alla kaga madax bannaanaanayana ma jiro kulli al-umuuru kulluhaa biqudrati illaahi tacaala ilaahay qudradiisay arrimuhu ku jiraan waana sida ahlu sunnaha ay qabaan sidaas weeyaan baadiyeynta iyo hanuuninta labadaba awoodda alle iyo maamulka alley ku dhex jiraanoo kama baxsana nacam addoonka isagaa dooranayo baadida isaga ayaa hanuunka dooranayo ikhtiyaarkiisuu ku qaadanaa lama qasbayo oo ilaahay subxaanahu watacaalaa qasab ma uun ma ku gelinayo laakiin wax allaale wixii uu doorto haddana maamulka alley ku hoos jiraan sina ugama bixi karaan waay wa taraa waad arkaysaa addaalimiina kuwa dulmiga falay gaaladii weeyaane mushrikiintaa loo jeedaa lamaa markii ra-ow ay arkaan alcadaaba cadaabka markay arkaan yaquuluuna waxay dhahayaan hal ilaa maradin noqosho adduunyo loo laabtaa min sabiilin jid lagu gaaraa ma ahaaday oo ma jiraa ay hal min sabiilin hal sabiilun waddo ma jirtaa ilaa maradin noqosho intii ka a lagu gaaro oo adduunyo loogu laabto mar un adduunyo unma loo laaban karaa oo waddo adduunyo loogu laabto aan camal falaneh ma jirtaa sidaabay ku calaacalayaan wa taraa waad arkaysaa hum daalimiinta kuwaa mushrikiintaee dulmiga falay yucraduuna xaal ay yihiin kuwa la bandhigayo calayhaa calan naari naarta korkeeda loo bandhigayo oo markaa waa yimaadeen weli naartii ma gelin laakiin waa loo bandhigayaa naartii ayaa markaa yacni loo bandhigayaa ayb cardigaasna de suuratu lancaamna waa kusoo marnayoo walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin tii aan kusoo marnay ayb halkaana maxay yidhaahdeen hal ilaa maradin min sabiil aayaduhu marka waa is leeyihiin khaashiciina xaal ay yihiin kuwii hogan oo khuduucsan min adulli dulli dartii la khushuucsan oo la hogan yanduruuna xaal ay fiirinayaan min darfin ay biarfin minta in laga dhiga bimacna albaa laga laqbeeyo oo min darfin ay biarfin la yidhaha il isha oo khafiyin qarsoon oo isha qarsoonna marka maxaa laga wadaa mujaahid wuxuu yidhi min darfin khafiyin ay daliilin il dullaysan ishu markay dullaysan tahay marka waxaa laga cabiraa oo carabtu ay ka cabiraan wax iska qarsoon oo kale inay tahay nacam ayb waxa dulliga iyo uu ku jira khafaa ay ku sheegayaan carabta ama in minta laga dhiga ibtidaa-iya oo la yidhaha marka yanduruuna xaal ay eegayaan min darfin il ay kasoo eegayaan xaggeeda darafka oo khafiyin dullaysan macnaha labaadna marka khafiyinta laga macneeyo qataado uu ku macnaynayo ay yusaariquuna nadara fiirintu waa xadayaan oo qofku marka uu dullaysan yahay oo laga adkaado oo cadow dul taagan yahay ama yacni adduunyadan markaan ayaan mithaalkeeda markaan rabno inaan ku ogaano qofka marka laga adkaado daymada iyo fiirinta uu sameeyo isha un waa ku xadaa fiirinta ee ciddaa markaa yacni qofku markuu dullaysan yahay si toosa oo saani ah waxma u soo eegi karo waxma u fiirin karo ee wuxuu sameynayaa musaaraqa ayuu sameynayaayo eegmada iyo fiirinta waa xadayaa hadba marka qofku uu xoogaa ka maqan yahay oo kale ayuu xoogaa isha walac ku siinayaayou ku xadayaa marka min darfin khafiyin ay yusaariquuna nadara ayb sidaana marka waa laga macneeyey macno kalena waa laga macneeyo waxaa la yidhi einamaa yanduruuna biquluubihim indhahooda waxba ku arki maayaane quluubtay ku arkayaan min darfin marka min darfin khafiyin marka waxay noqone aragti qarsoon aragtida qarsoonna waa tee qalbiga ayay wax ka arkayaan ishii marka waxba ugama jeedaan qowlkaa dambe marka wuxuu fiirinayaa in wanaxshuruhum yowma alqiyaamati cumyan suurat lisraa aan kusoo marnay qiyaamaha waa lasoo kulminayaa iyagoo indhala marka mar hadday indhala ay yihiinoo waxba aynan u jeedaynin ee quluubtaay naartii ka fahmayaan ooy ka arkayaan markaa khafaaga iyo qarsoonaanta waxaa laga wadaa quluubtaay wax ku arkayaan wey. ee indhihii waa tiran yihiin oo indhaha dami waay saddexdaas tafsiir baa marka meesha ku jirto mintana in laba macno laga macneeyo xarafkan jar oo la yidhaha min darfin ay bidarfin il bay wax ku eegayaan min darfin il xaggeeday wax kaga soo eegayaan in la yidhaha ibtidaa-iya laga dhiga labadaa macnaa ku jirta wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen aamanuu rumeeyey ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuwii weeyaan khasiruu waayey oo khasaaray anfusahum nafahooda iyo wa ahliyihim eheladooda ee qofku nafta waxa ugu dambeeyo uu ilaashado waay haddii nafta loo yimaado marka hore maalkuu qofku ilaaliyaa haddii maalkii naf ay noqoto maalkiiba uu bixiyaa naftuu ilaashadaa yacnii nimankani meeshii ugu dambeysay khasaaro taagan yihiin waayo naftiibaaba cadaab ku jirto ayb waa kuwa marka khasaaray khasaarada dhabta ah waa kuwa naftoodii khasaaray iyo wa ahliyihim iyo ehelkoodii khasaaray yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha alaa oo adduunyaha haddaad hadda naf weyso wax kale hadda dhibkii ku hayay waa un kaa dhammaanaya hadday naftii kaa go-daa kugu dambeyso adduunyada laakiin midka aakhiro markaad naftaadii khasaarto waa cadaab aan dhammaanaynin weligiis walciyaadu billaahi ayuu ku gelayaa qofku haddii de gaal uu yahay oo mushriknimo uu ku dhinto alaa hooy ina aldaalimiina kuwa dulmiga falay mushrikiintii waaye fii cadaabin cadaab dhexdii ayay ahaadeen cadaabka oo muqiimin haabitin negi ah cadaab joogto ah oo aan marna ka istaagaynin ayaa ayay ku sugan yihiin marka fii cadaabin muqiimintan qariinadan dambe oo fii cadaabin muqiimin ayaa waxay ku tusaysaa marka macno aada u weyn oo dadkani inay yihiin dad markaa yacnii gaalo ah inay yihiin baad dareemeysaan ayb wma kana lahm min wliyaaa yansuruunahm min duni اllahi wman yudlil illahu fama lahu min sabiil wamaa kaana lahum uma sugnaanin iyaga min wliyaaa wliyaa-u uma sugnaanin kuwa iyaga markaa yacnii arrimahooda maamulaya uma sugnaaninoo ma lahan kuwa oo yansuruunahum u gargaarayo oo u heelinayo min duuni illaahi alla sokadii uga heelinayo waman qofkii yudlil illaahu alla uu dhumiyey ow baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaanin min sabiilin waddo uu ku hanuunaa uma sugnaanin ayb wamaa kaana lahum uma sugnaanin min wliyaaa min owliyaa-ada marka waxaa weeyaan minta waa iska zaa-iday noqonay maadaama ay nafyi ku dhex jirto kaanadayna isim u noqonaysaa wamaa kaana wliyaau lahum owliyo arrimahooda maamulo iyaga uma sugnaanin kuwa oo yansuruunahum u gargaarayo oo u heelinayo min duunillaahi alla sokadii u heelinayaan waman qofkii yudlilillaahu alla uu baadiyeeyo ou dhumiyo famaa lahu uma sugnaanin min sabiilin waddo oo markaa min sabiilin jid uma sugnaaninoo ilal wusuuli ilayhi ilaahay xaggiisa uu ku gaaro oo markaa yacni lagu hanuuniyo ayb istajiibuu lirabbikum marka towxiidku waddo uu ku helo iyo hanuun waddo uu ku helaa ma helayo waay istajiibuu lirabbikum min qabli an yaatiya yowmu laa maradda lahu min allah istajiibuu ajiiba lirabbikum rabbigiin maqla oo ajiiba ay ajiibuuhu bitowxiidi towxiidka ku ajiiba walcibaadati iyo cibaado ku ajiiba towxiid iyo cibaado ku ajiiba ayb min qabli an yaatiya intuunan imaanin yowmun maalin intuunan imaanin maalinka oo laa maradda celin lahu isaga uunan u sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisa uu ka yimaado maa lakum idinma sugnaanin idinku min malja-in meel la magan galo ama magangal yowma idin maalinkaa wamaa lakum idinma sugnaanin min nakiirin idinma sugnaanin yacni taqyiir iyo bedelaad aada bedeshaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rabo si ka duwan aada la timaadaan idinma sugnaanayso istajiibuu ajiiba lirabbikum rabbigiin ajiiba oo maqla min qabli an yaatiya intuunan imaanin yowmun maalin intaynan imaanin maalinka oo laa maradda yacni noqod celin lahu maalinka ounan u sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisana ou ka imaado marka min allaahi an yaatiyadaa lagu tacallujinayaa jumladan laa maradda lahuna yowmuntay sifo ka noqonaysaa macnuhuna marka ilaahay ilaahay waxaa lagu ajiibayaa towxiid baa lagu ajiibayaa nebigiisaa la ajiibayaa xagga alle dadka ugu yeerayo inta marka aakhirana waa laysku cabsiinayaa aayadda laba shay bay marka koobsanaysaa shayga koowaad waxa uu yahay amar lays amrayo intay goori goor tahay in la ajiibo nebiga sala allahu calayhi wasalama laguna ajiibo towxiidka oo wado iyo tafaasiisha shareecada ayb shayga labaadoo aayaddu ay tusaysaana waxay ta cabsigelin qiyaamaha laysku cabsigelinayo maadaama aan wax celin karaa hadday timaado aynan jirin waa in intaynan imaanin marka la dadaalo walidaalika hadda saacadda markay timaadana ilaahay wuxuu tilmaamay inay kadis ku imaanayso haddana iyadoo kadis ku imaanayso cid celin kartaa inaynan jirin dadkuna ay wareerinayso bal ta'tiihim baghtatan fatabhatuhum falaa yastatiicuuna raddaha way u imaanaysaa kada si kadis abay ugu imaanaysaa waa kadinaysaa iyagoon iska jirin way wareerinaysaa mana awoodayaan inay dib u celiyaan marka wax kugu soo socdo oo shaki aan lahayn dibna aadan isaga celin karin in aadan marka dib taswiif iyo inaadan dib isu dhigdhigin ayb taswiifkuna waxa ugu daran waaye oo qofku khatar uu ula geli karo halisna uu ku geli karo haddii wax walba uu daacadii iyo ijaabada rabbi iyo hadduu dib u dhigo qofka mar walba uu dib u dhigo waxaa ku dhacaya markaa qiyaamihii baa kadis ugu imaanayo mowdkuna da waa alqiyaamatu suqraa haddaad dhimato iyo haddii qiyaamuhu yimaado labaduba marka waxaa weeyaan iskugu mid unbay kuu noqonaysaa mar haddaad dhimato lagu soo celin maayo qiyaamo hadday timaadana celin ma leh marka taswiifka in aada iyo aada la yskaga ilaaliyo taswiifkuna waxay tahay inaad daacada dib u dhigto berri baan samayn doonaa berri danbaan samaynaya saacadda soo socoto waa dadaali doonaa un inaad ku hayso istajiibuu ajiiba lirabbikum rabbigiin ajiiba min qabli an yaatiya intuunan imaanin yowmun maalin maalinka oo laa maradda celin lahu isaga aynan u sugnaanin oon la celin karin min allaahi alle xaggiisa uunan ka imaanin maa lakum idinma sugnaanin min malja-in magangal meel aada magan gashaan ama magangal idinma sugnaanin yowma idin maalinka meelaan ilaahay ahayn oo la magan galaa male oo aad meel maa lakum min malja-in yowma idin meel looga cararo qiyaamaha ma jirto wa wamaa lakum idinma sugnaanin min nakiirin ay min takyiirin doorin wa inkaarin lilcadaabi inaad cadaabkii doorisaan idinma sugnaanin xaalku sida ilaahay ugu talagalay buu ku soconayaa mana doorin kartaan ayb oo markaa yacnii waxaad doorin kartaan male marka intaaba maalinkaa uu isku darsaday fain acraduu famaa arsalnaaka calayhim xafiidaa fain acraduu hadday jeestaan famaa arsalnaaka kuma dirin adiga calayhim korkooda xafiidan xaal aad tahay inaad ilaalinayso adoo markaa ilaalinayo ma aanan kuu dirin dushooda inaad ilaaliso ood mar walbaa yacni aada dul taagnaato kuma aanan dirin in calayka maa calayka korkaaga ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin unbaa dushaada ah in calayka maa calayka korkaagu ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin maayo wax kale dushaada ma ahaanin wa innaa anagu idaa haddii adaqnaa aan dhadhansiino al insaana insaankii minnaa annaga xaggeena xaal ay ka ahaatay raxmatan naxariis aan dhadhansiino farixa waa farxayaa oo waa ku kibrayaa waa ku qooqayaa bihaa naxariistii wain tusib hadday asiibto hum iyagii sayi-atun xumi hadday asiibto xaalad adag caafimaad darro jiro iyo abaar colaad hadday asiibtana bimaa qadamad bisababi maa kii sababtiina ay ku asiibto qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahooda fa ina alinsaana insaanku kafuurun mid alla diidis badan waay aayadanna marka wuxuu rabbi uga waramayaa xaalka insaanka fain acraduu hadday jeestaan oo istijaabadii la amray iyo ajiibitaankii la faray haddii ay ka jeestaan oo ay u hoggaansami waayaan famaa arsalnaaka kuma dirin adiga haddaba kuma aanan dirin calayhim iyaga korkooda xafiidan xaalaad tahay mid ilaalinaya inaad yacnii adoo ilaalinayo ood inaad ilaaliso kuma aanan dirin korkooda ayb in calayka maa calayka korkaaga ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin maahane wax kale dushaada ma ahaanin oo adigii markaa inaad iyaga gaarsiisid hawshan lagu diray baa dushaada abis fa inamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab wa inaa anagu idaa haddii adaqnaa aan dhadhansiino alinsaana insaankii aan dhadhansiino minaa annaga xaggeenna aan ka dhadhansiino waa la dhihi karaa xaggaa in lagu tacallujiyo oo markaa la yiraahdo minaada adaqnaada lagu tacallujiyo waxaa kaloo bannaan minaada in jaari majruurka xaalo laga dhigo maadaama uu nakiro kasoo hormaray oo markaa macnuhu uu noqdo wa inaa anagu idaa haddii adaqnaa aan dhadhansiino al insaana insaankii minaa annaga xaggeenna xaal ay ka ahaatay raxmatan naxariis aan dhadhansiino naxariistana ibnu cabaas wuxuu ku fasiray halkan asixatu walghinaa hodantinimo iyo caafimaad labadaa haddaan siino ayb labadaa tusaale uuba usoo qaataye wax allaale wixii hadda dadku ay jecel yihiin oo naxariis lagu tirin karoo dhan baa gelaya farixa bihaa wuu faray farixa wuu farxayaa bihaa naxariistaa buu ku farxayaa wax kale male waa uun iskaga farxayaa ayb wain tusibhum haddii ay ku dhacdo iyaga sayi-atun xaalad xun jiraa timid abaaraa yimaadeen waxyaribaa ku dhacday bimaa qadamad maxay ku imaanaysaana bimaa bisababi maa weliba kii sababtii qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoodu ay hormariso kufri iyo macaasi ah fa ina alinsaana insaanku kafuurun waa mid diidid badan nicmada rabbigii waa mid diidis badan oo ku kufrin badan halkanna waxaa laga macneeyey kafuurunta ay jaxuudun nicama rabbihi waa mid diidid badan rabbigii nicmadiisa yucadidu lmasaa'iba masaa'ibtou tiriyaa bani aadamku wayajxadu nnicama nicmooyinkana waa diidaa waa insaan tilmaantiis fii suurati alcaadiyaat waxaan ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala ina alinsaana lirabbihi lakanuud lakanuud macnihiisa ay lakafuurun lajaxuudun waa mid nicmada diidid badan waay xasanulbasri wuxuu yidhi yucadidu lmasaa'iba masaa'ibta waa tirinayaa wayansa nicama nicmooyinkana waa hilmaamayaa bani aadamka haddaad fiiriso intaas oo nicmo annagoo haysano waxaa laga yaabaa dhib yar oo na soo maraan tirinayna waagii dhibkaasaan na soo maray waagii kale dhibkaan hadda meeqa dhibaan na hayso haddii dhibka tiri lagu yiraahdo hal ama labo hadduu u batana ma gaaraya saddex ama afar ama shan waa dhibka adiga ku haysta markaad tirisid nicamka aada haysato xagga rabbi a ka haysatana marka aad fiirisid lama xisaabi karo wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa bal nafsadda bani aadamka fiiriya sida bukliga uu ugu jiro iyo sida ay u hilmaan badan tahay nicmadaas rabbi ee aan la tiri karinna waa iloobeynaa dhibkana dhibkan yar ee la tirin karana waa maanta dhan waa xusuusanahayo waa tirtirinaynaa marka fa ina alinsaana kafuurun yucadidu lmasaa'iba wayansa nicama waay masaa'ibtou tiriyaa bani aadamkii nicmooyinkiina waa diidaayo ama nicmada rabbi waxaa laga yaabaa inuu isaga isu tiiriyaba wax la-aanuu ku jiray wax la-aanta unbuu ka sheegan jiray markii ilaahay wax siiyo xoogaa oo gacantiisa ay wax soo galaanna wuxuu leeyahay shaqadii aan meeshaas ka helay waaye waxaaye waxaa yacni yaan waxaan ku helay aqoontaasaan ku helay intaasaan usoo gaajooday wixii dhammaaba isagaa isu tiirinaya bani aadamka maanta fiiri haddii la yidhahta qof walbaa taariikhdaada ka waran marka la yidhaahdo wuxuu tirinayaa dhibaato uu soo maray dhibaatadaana inuu isaga iska saaray buu isu haystaan dhibaatada inuu isaga iska saaray buu isku haystaa miyaynan ahayn marka fa ina alinsaana kafuurun ay gelaysaa marka kafuurunta marka diintuu ka baxay maahane keligeed maahane macnuhu waxaa weeya nicmada rabbiba ayuu hilmaamayaa waa hilmaamayaa ma yani ilaahay yani ku xusi maayo ee uga shukrin maayo sidaas lilaahi mulku الsamaawaati wاlardi yakluqu maa yashaa lilaahi alla unbuu usugna alla unbuu u sugnaaday mulku الsamaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka maamulkiisa allou u sugnaaday yakhluqu waa abuurayaa alle maa shay buu abuurayaa yashaau uu doonayo yahabu waa u hibeynayaa liman axad yashaau uu doonayo inaathan gabdho ayuu u hibeynayaa dhadig wayahabu waa siinayaa liman axad yashaau uu doonayana addukuura lab ayuu siinayaayo wiilal buu siinayaa ow amase yusawiju waa iskugu dar waa isugu darayaa alleh dukraanan lab iyo wa inaathan dhadig buu iskugu darayaayo wiilal iyo gabdho labadaba waa siinayaa wayajcalu wuxuu ka yeelayaa man qofkii yashaau uu doonayo caqiiman mid aan dhalaynin buu ka yeelayaa innahu alle caliimun mid ogaal badan waaye axwaasha addoommadiisa ku ogaal badan sida uu wax u bixinayo iyo cidda uu wax siinayo yaqaano waay qadiirun duu qudratin awood u saaxiib a weeyaan alle subxaanahu watacaala halkana maamulka alle iyo tasarufka alle iyo iyo mulkiga allah wax nalooga tilmaama lilaahi alla unbuu usugnaaday mulku samaawaati samaawaadka maamulkooda mulkigu waa boqortooyo boqortooyana waxbay maamushaa marka dhul iyo cir maamulkeeda allah iska leh waalardi dhulka mulkigiisa alla unbuu usugnaaday yakhluqu waa abuurayaa alleh maa wixii buu abuurayaa yashaau ou doono wuxuu doonou abuuraa alleh yahabu waa siinayaa waa u hibeynayaa liman qofkii yashaau ou doono inaathan dhadig buu u hibeynayaa meeshaas marka yahabu liman yashaau mar haddii hibe la sheegay caruurta iyo ilmaha waa cadiyo iyo siis ma rabi waayo un subxaanahu watacaala bani aadamka isaga ma shaqaysanin awoodiisna maaha rabbi unbaa iskala soo doonanayo siinayo hadduu doono isagana ayb yahabu waa u hibeynayaa liman qofkii yashaau uu doonayo inaathan dhadig gabdho unbuu siinayaa ilaahay ciduu doono isaga unbaa bixin karoo siin karo wayahabu waa u hibeynayaa alle liman qof axad yashaau uu doonayo addukuura al baa la geliyey liajli yacnii aayadaha siday kusoo socdeen nadmiga aayadaha muraacaatan linadmi awaakhiri laaya aayaat ayaa la ilaalinayaa kafuur iyo ayaa kasoo horeysay midaana addukuur haddii asha laga bixiyo waxay noqon lahayd wayahabu liman yashaau dukuuran in la dhaho dukuuran marka la yidhaha ku istaagiddana dukuuraa ayay noqon lahayd waa kala bedelnaanayaan marka muraacaatan linadmi awaakhiri alaayaati ayaa addukuur asha loo geliyey ee hadda mana macnaha ku jira waa sidaa un ayb culimada qaar baa marka waxay yidhaahdaan aathaarna way keenaan oo marka ku bilaabashada qur-aanku uu ku bilaabay gabdhaha oo uu yidhi yahabu liman yashaau inaathan la yidhi ayaa waxay yidhaahdaan de reerka ama yacni qofka caruurtiisa haddii gabari ay ku bilaabato ama dhadig ay ku bilowdo khayr iyo marka yacni wanaag ayaa laga laga tayamuna ama laga rajaynaa khayr iyo barako marka aayaddan marka xadiid ahaanna waa u keenaan oo durul manhuurka suyuudi wuu ku keenay iyadoo marka ibnu mardaweyhi uu warinayo ada haddii xadiidku ou ansaxayna waaba ansaxay haddii kalena istinaas aayaddan ayay marka inaadka lagu bilaabay darteed bay ka fiirsanayaan ama ay ka weheshanayaan caadadii carabtana waxay ahayd gabar dhalashadeed aad bay u necbaa jireen wayna necbaayeen meelaha suuratu naxlina waa kusoo marnay suuratu zukhrufna way noogu imaan doontaa caado xun waayo midaas marka nacam waayo gabadha qofka ilaahay unbaa u hibeeyo siiyo wiil iyo gabarhna wixii uu wax ka heli doono isaga ma oga ilaahay unbaa og sidaas uun qofka wixii ilaahay siiyo inuu uga shukriyo wanaageeda iyo wixii la amrayna uu uga dadaalo unbaa laga rabaa wayahabu waa siinayaa alle liman qofkii yashaau uu doonayo addukuura lab ayuu siiyaa ow yusawijuhum wayusawijuhum waa ugu waa iskugu daraa liman yayacni man yashaau qofkuu doono way ow yusawiju wuu iskugu daraa hum iyagii dukraanan ayuu isugu daraa ciddii uu doono labood iyo wainaathan dhadig lab iyo dhadig buu isugu daraa ciddii uu doono waa u kulmiyaa waana u jamciyaa waa wiilal iyo gabdho ayuu siinayaa wayajcalu wuxuu ka yeelayaa man qofkii yashaau uu doonayo caqiiman buu ka dhigaa midaan dhalin kan aan dhalayninna ilaahay unbaa marka sidaa yeelayo ama yacni shahwadiisii iyadoo iska caafimaad qabtaa laga yaabaa inuuna waxba dhalin oo ilaahayba aanu markaa yacni wax siinin ama in yacni shahwadiisiiba ay markaa wax ku jiraan ee haddana qofku waa isdaaweyn karaayo hadda ma la dhihi karo haddii sidaas xaalkaas oo kale uu ku jiro ma banaana daawadii waa inuun sidan iska yacni waqtiga alla waxsiiyaa iska sugaa waa la sugayaa waqtiga ilaahay uu waxsiiyo qofka haddana laakiin way u bannaan tahay inuu dadaalo uu isdaaweeyo oo cibaadallaahi tadaawow haddiiba marad iyo jira ay jirto inuu isdaawo raadsado ma xuma waana tawakulkana ka hor imaan mayso qudrada alla halkan waxaa laguu sheegayaa kan aan wax dhalinna ilaahay amarkiisa unbownan wax la dhalaynin wax amarka alle dhaafsiisan ama ka bixi karaana ma jiraan hadduu doono isagoo wax walba u fiican yihiin ayaan ilaahay waxba siinaynin ayb inahu alle caliimun weeyaan mid ogaal badan axwaasha addoommadiisa ku ogaal badan qadiirun awood badan meeshan marka xadiid baa jira saxiix ah nabigu sala allahu alayh waali wasalama uu yidhi idaa calaa maau rajuli maaa almar'ati adkaraa waidaa calaa maau lmar'ati maaa alrajuli aanathaa wuxuu yidhi haddii ninka biyihiisu ou sara maro ay ka sara maraan haweeneyda biyaheeda way labeeyaan oo lab ama wiil ayaa marka imaado haddii biyaha haweentu ay sara maraan oo kuwa ninka ay ka kor maraanna aanathaa way dhadigeeyaan oo waxa marka haddii ilaahay wax siiyo dhadig baa marka uu noqonayaa kaas waa xadiid saxiixa waxaa kaloo xadiid kale uu leeyahay haddii idaa calaa maau rajuli maa almar-ati ninka biyihiisu hadday haweeneyda biyaheeda ay ka sara maraan ilmahaasi waxay u ekaanayaan buu yihi nabiga sal ll ly slama adeeradiis acmaamtiiba u ekaana haddii haweentii biyaheedii aay sara maraan oo ay ninka ka sara maraanna waxay u ekaanayaan abtiyaalkiis iyo aqhwaaluhuba u ekaanayaan mararka qaarna waxay qadaraan culimada ibnulcarabi iyo kale sida uu tilmaamay in biyaha ninka badnaan hadday u saaxiib yihiin oo de biyo badan ay yihiin oo kale waxaa dhici karto sina inay u hoos maraan qaarna inay kor maraan xaaladahaasna xaalad kale ayuu kusii tilmaamay haweentuna sidoo kale u ka tilmaamay aduu ilaa afar xaalo meelahaas ayay sheegaan axaadiidtu marka un shabaha iyo labnimada iyo dhadignimada sidaasay utiayay u tilmaantay sidii ilaahay doonaana marka uun meeshaa ka xasilayso weliba xadiidka waxaa ku jiray adkaraa biidni illaahi aanathaa biidni illaahi ilaahay idinkiis wax dhaa ka baxsanaanayaa ma jiraan ayb marka haweentuna iyadu hadda iskama leh marka yacnii wiil iyo gabar midna lama imaan karto iyo dhalma la-aan iyo midna shuqul kuma leh waxaa dhan ilaahay tasarufkiisii waa lilaahi mulku samaawaati mulkiga alle cir iyo dhul siduu alla u maamulaa bani aadamka duriyadiisana uu rabbi u maamulaya marka haddii ay lacala qofku wax dhali waayo labada qof wax isu dhali waayaan markiiba in haweentii ama gabdhaba hadday dhasho oo haweentii marka aynan wiilal iyo dhalin in markiiba iyadii eed la saaro sax maaha waayo iyadu waxay gacanta ku haysatoy suuq kala imaanayso ma jiraan waa kulluhu biidni illaahi tacaala culimada qaar aayaddan waxay ku kala jaangooyaan ambiyada laftooda oo marka alla uu leeyahay yakhluqu maa yashaau yahabu liman yashaau inaathan luud nabiyullaahi luud gabdho unbuu dhalay laba gabdhood buu dhalay wayahabu liman yashaau dukuur iyagana marka yacnii ambiyada qaarkood ayay ku tusaaleeyaan oo yacquub iyo kale iyay tusaale uga dhigaan nabiyullaahi yacquub ow yusawijuhum dukraanan wa inaathanna de nebiga ayaa ka midaba sala allahu calayhi wasalam ayb wayajcalu man yashaau caqiimanna nabiyullaahi yaxyaa iyo nabiyullaahi ciisa nabiyullaahi yaxyaa waxaan soo marnay xasuuran wanabiyan min asaalixiin fii suurati ali cimraan iyagana marka ma aynan dhalin intaaba ambiyada anwaacdaas oo dhan waa laga helayaa bani aadamku marka caamna waa iska tahay aayadda wamaa kaana libasharin an yukallimahu llahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuula fayuxiya biidnihi maa yashaa wamaa kaana ma ahaanin libasharin bashar uma ahaanin an yukallimahu llahu inuu alla la hadlo ilaa waxyan inuu kula hadlaya maahani ilhaam naftiisaa lagu tuurayaa marka waxyi ow amase min waraa'i xijaabin xijaab gadaashii inuu kala hadlaya maahane ow amase yursila inuu dirayo rasuulan rasuul fa yuuxiya markaa uu waxyoodo kaa la diray biidnihi ilaahay idinkiisa inuu ugu waxyoodo maa wixii yashaau alle uu doonayo innahu alleh caliyun mid sarreeyo waay xakiimun oo xikmad badan oo falsan aayaddan sabab nusuulka waxaa la yidhi waxay ku timid yahuudi baa nebiga waxay ku yidhaahdeen muuse rabbi buu la hadli jiraye adiga aan ku aragna bal rabbigaa intaad aragto oo aada bal toos ula hadal rabbigaa iyadoon laydiin dhexaynin ood arkayso ayb oo yahuudi baa marka nebiga waxay ku alaa tukallimu llaha watanduru ilayhi ilaahay maa la hadashid ood fiirisid sida uu nabiyullaahi muusaaba uu ahaa markaasaa aayaddan soo degtay oo alla marka waxyiga anwaacdiisa ayuu ku sheegayaa meeshaan anwaacul waxyi aayaddan waxay sheegtay saddex nooc wamaa kaana libasharin bashar uma ahaanin an yukallimahu llaahu alle inuu basharkaa la hadlo uma dhab laha mana u ahaanayso ilaa waxyan waxyi ma ahane waxyiga maxaa laga wadaa ilhaam ilhaamkuna marka waa maxay naftiisa waxaa lagu alla uu ku ridayaa waxa laga rabo ilhaamkaasi marka ambiyada haddii ilaahay quluubtooda ama nufuustooda wax ku rido xag alle inuu uga yimidna way garanayaan ambiyada waxyi waayo taas macna ilaa waxyanta marka waa ilhaamkaas waana sida nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina ruuxa alqudusi nafatha fii rawci nafatha fii rawci jibriil ayaa wuxuu qalbigayga ayuu afuufay buu yiri wuxuu ku afuufay ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqahaa naf inaynan dhimanaynin ilaa ay risqigeeda oofsato alaa fa ajmilu dalaba fi risqi wa risqiga habkaad u dalbaysaan iska hagaajiyo oo wanaajiya marka kaasoo kale wuxuu ahaa qalbiga unbaa wax looga ridaa xagga alle ayaa yani wax amar ama nahyi ama ahbaar xagga alle ka timid ayaa qalbigiisa lagu soo ridayaa nebiga markaabuu markaa yacnii waa garanayaa inay xagga alle uga timid waxyi ilhaam weeyaan kaas marka ayb ilhaaman ow gayrahu waa marka ow amase min waraa'i xijaabin xijaab gadaashii inuu kala hadlaya maahane nebiyullaahi muusaa ayaa sidaa lagula hadlay oo markii duuru saynaa uu yimid waa kii ilaahay subxaanahu watacaala uu la hadlay isaga marka nebiyullaahi muusa rabbi ma arkaynin laakiin wuxuu maqlaayey rabbi subxaanahu watacaala hadalkiisa waa maqlaayay walidalika walamaa jaa alla waa ka dhahaya walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayka inuunan arkaynin taasaaba ku tusaysa rasuulkana tan laftiisa wou helay sala allahu calayhi wasalam markii la dheelmiyey sidratm sidrat lmuntaha uu dhaafay waa kii marka loo waxyooday halkaana marka ilaahay uu kula hadlay isaga laftiisana marka waxaa xoog waxaa xoog badan inuunan arkin rabbi ma uunan arkin oo indhihiisa kuma uunan arkin laakiin waxii toos ou rabbi uga qyan rabbigii uu uga qaatay culimada qaar marka waxay yidhaahdaan sida nebiyullaahi muusa alla uu ugu waxyooday oo kale sidaas si la mida ayaa ilaahay uu u maqashiiyey waxyigiisa iyo kalaamkiisa ow yursila ow an yursila ama inuu diro rasuulan rasuul uu soo diro waa tii saddexaad rasuulkanna malag ayaa laga wadaa malakul yacni jibriil oo kale ayuu alla soo dirayaa jibriil baa marka suurad qof camalo ugu imaanaya ama suuraddiisii caadiga ahayd ee alla uu ku abuuray markaasuu waxyiga ku dul aqrinayaa isagana waa weelaynayaa inta badanna nebiga sal ll slam jibriil ayaa waxyiga ula imaan jiray ow amase yursila an yursila inuu diro rasuulan rasuul fa yuuxiya markaa uu u waxyoodo midkaa la diray baa waxyigii aqrinayo biidnihi ilaahay idinkiisa maabuu u waxyoonayaa yashaau rabbi uu doonayo inahu alle caliyun mid sareeyo waayo xakiimun ee falsan isagaa xikmad sida uu waxyigiisa ku siinayo cidda uu u waxyoonayo isagaana ku yani xikmad badan wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina maa kunta tadri ma lkitaabu wala liimaan wakadalika sidaadaas oo kale ka iixaa-inaa ila alanbiyaai sidaan ambiyada waxyooshadeenna aan ambiyada ugu waxyoonnay sidaasi la-eg ayaanu owxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga xaggaaga aanu u waxyoonnay ruuxan aanu u waxyoonnay qur-aan qur-aanka oo min amrinaa yacnii amarkeenna xaggiisa ka ahaaday ama ruuxan qur-aan min amrinaa biamrinaa aanu kugu waxyoonnay qur-aankaasi maa kunta ma ahayn adiga tadrii inaad garanayso maa maxaybow alkitaabu kitaab uu yahay walal iimaanu iimaan muxuu yahay sharaaicda iimaanka iyo tafaasiishiisana wax uu yahay ma aadan garanaynin qur-aankan ka hor walaakiin lagu noqoye jacalnaa waxaanu ka yeelnay hu qur-aankii aanu ka dhignay nuuran ayaanu ka yeelnay nuur nuurka oo nahdii bihi aanu ku hanuuninayno man axad nashaa-u aan doonayno min cibaadina addoommadeenna xaal ou ka mid yahay wa inaka adiguna la tahdii waad hanuuninaysaa oo dadkii baad tusaysaa ood u bayaaninaysaa ilaa siraadin jid intii ka abaad ku hanuuninaysaa jidka oo mustaqiimin toosan wakadalika marka dee tashbiihani wuxuu ku xiran yahay ka iixaa-inaa ilaa ambiyaai ila alambiyaai min qablika ambiyadii adiga kaa horeysay sidii aanu ugu waxyoonnay sidaadaas oo kale ayaan owxaynaa aan u waxyoonnay ilayka adiga xaggaaga maxaan kuu waxyoonnayna ruuxan qur-aan ruuxan ay qur-aanan waay ama ruuxan raxmatan labadaa macnaa laga macneeya de raxmatan haddii la yiraahdo qur-aanku naxariis waayahay haddii ruuxanta waxyiga laftiisa laga macneeyana qur-aanku ruux iyo waxyi waayahay waxaana loogu magacaabay ruuxan maxaa yeelay khidaa-u ruux waaye jismigaani wuxuu iska quudanayaa waxaan yacnii dhulka ka baxayo ee cuntadan aan arkayno ruuxduna waxay quudanaysaa oy ku koraysaa oo alma ila almalakuuti alaclaa ay ku gaaraysaa waxyi marka meesha waxaad dareemaysaa waxyigu wuxuu ka taagan yahay bimathaabati ruux qof aan ruux lahayn ma noolaan karaa waa maya waxyi la-aanna qofku ma joogi kara idan marka waxyigu wuxuu ka mid yahay daruuriyaadka ayuu ku jira daruuriyaadka ile diintu daruuriyaadkay ka mid tahay daruuriyaadkaas marka la waayo lama noolaa karo waa la dhimanaa ma laga wado waayo de taas waxaan u jeednaa dad aan diin lahayn oo gaaladanba iyagoo aan waxyi iyo diin midna ku soconin bay haddana nool yihiin laakiin daruuriyaad markaad maqasho macnaheedu waxay tahay qofku kuma noolaa karo la-aantood ma laga wado wou ku noolaan karaa laakiin nolosha uu nool yahay iyo nolosha xayawaanka isku mid ay noqoneen nolol bani aadam oo yacnii loogu talagalay ee alla uu ugu talagalay kuma noolo waayo qofkaas binaan calaa dalik sidaasna markaa waxaa maqaasidu shariica ku tilmaamay alcalaama maxamed daahir ibni caashuur kitaabkiisa maqaasidu shariica uu ku magacaabay yuu ku tilmaamay oo daruuriyaad marka la leeyahay la-aantood lama noolaa kara ma laga wadu yidhi laakiin nolol oo bahiimi ah baa la noolaana waay nolol xayawaaneed ayaa la noolaa karaa waay noloshii saxda ahayd waa la gabayaa ayb markaa dee qur-aan la-aan iyo waxyila-aan nolol maj nolol macno ma leh macnaa ay leedahay ma leh waxaa aad la yaab u leh marka zamankan yacni in waxyigii iyo meeshii halkii dadka muslimiinta gaar ahaan nolosha uga jirtay oy dad ku ahaayeen in aan macnoba loo yeelin waxyigii iyo waxyaabahan ruuxaaniyaadka ee ruuxda dhisaya oo qofka macno u yeelaya iyo dadkii muslimiinta in badanoo kamida inay meel iska dhigeenba oo ay iyagu markaa yacni arkayaan oo keliya noloshan gaaladii waa hormartay unbaa la leeyahay horumarkaasaa layska tiigsanayaa waxaa la rabaa marka fii kulli sagiiratin wa kabiiratin in iyaga un looga daydo gaaladii ee haddii fii kulli sagiiratin wa kabiira looga daydo so iyagoo kale lama noqonayo haddii iyagoo kale la noqdana xayaata bahiimiya unbaa lagu jiraan ayb walidaalika dadka muslimka ee aada gaalada u dheeho ee dariiqada ay u nool yihiinna ka dhigo dariiqadaas gaalada ay u nooshahay oo kale ee iyaguna xayaatadii muslimiinta o dhan waa ka dhumaysaan gaalka muslimka ku dhex noolaado oo xayaatada muslimiinta jarribaana wow dhaamaa kan aan weligiis arkin wax unbaa marka musli yacni muslimiinta wax unbaa uga soo duulduulaya xaggooda iyo habnololeedkooda calaa kullin marka muhiimaddu waxay tahay in la ogaadana u baahan waxyigu meel weyn inuu joogo oo yacni marnaba qofka uunan dhayalsanin haddaad ilmo leedahay ood caruur tarbiyaysanayso in aad tarbiyada ruuxiga aadan ka tegin oo aadan ku dadaalin keliya inay wax cunaan bis ooy wax cabaan jirkooda iyo jismigooda bis inaadan fiirinine diintooda inaad fiiriso inay aada muhiim u tahay ayb wakadalika sidaadaas oo kale saan ambiyadii hore ugu waxyoonay sidaas in la-eg baan awxaynaa ilayka adiga aan xaggaaga aan ugu waxyoonay ruuxan qur-aan ama waxyi min amrinaa biamrinaa baanan kugu waxyoonay innaga amarkeenna maa kunta ma ahayn adiga tadrii inaad og tahay ay tacrifu inaad garanayso malkitaabu maa maxaybaa alkitaabu kitaab u ahaaday marka tadriidan daraa laba mafcuulay qaadan jirtayoo afcaasha labada mafcuul qaatay ka mid ahayd labadii mafcuulna hadda maa iyo alkitaabu tacliiq baa marka ku jira nafyigaas ayaa markaa ama yacni istifhaamkaa laftiisii iyo ayaa marka wuxuu ka xiray camalka marka maa iyo alkitaabudaas ayaa tasuddu masada almafcuuleyn yacni hadda xagga yani waxaan ujeedaa yani maxal ahaan lafdigii laakiin lafdigii ahaan lahaa mansuub inuu noqdo la rabay maanta mansuub ma ahana waa marfuuc tacliiqaa galay dannada iyona de afcaasheeda weliba afcaalulquluubka waa tii la dhihi jiray saddex xugun waatay lahaan jireen ilqaa iyo iyo icmaal iyo iyo tacliiq saddexdaas nacam halkan marka de tacliiq baa galay nacam nafyigaas baana marka ka xiray lafdiga in marka laga nasbiyo maa maxaybaa maa kunta ma aadan ahayn tadrii inaad garanayso ay tacrifu inaad ogaanaysood garanayso maa maxaybaa alkitaabu kitaab u ahaaday kitaab waxa uu yahay ma garanaynin adiga yacni kitaabka maxaa loo jeedaa ayil qur'aanu qur-aan ma aqoonin waayo intaanan kugu soo dejinin ka hor oo waxay iskala mid tahay wawajadaka daalan fahadaa iyo kale ayay la mid tahay marka maa kunta tadri malkitaabu qur-aan wax uu yahay adiga war uma haynin intaanan kuu waxyoonin ka hor waxyigan qur-aanka ayaad ku garatay waxa uu qur-aan yahay walal iimaanu iimaanna ma aadan ahayn inaad garanaysay iimaankuna maxaa laga wadaa tafaasiisha iimaanku ilaa waa qowl iyo ictiqaad iyo camal soo maaha diintii oo dhan waa iimaan ee diinta tafaasiisheeda adiga ma garanaynin waayo waxyiga unbaad ku ogaatay ood ku baratay wa ilaa halkan marka tafaasiil waxaan u leenahay mas-alaa meeshan kasoo baxayso waxay tahay ambiyada qabla albictha intaan lasoo dirin ka hor iimaanka asalkiisa jaahil miyay ka ahaayeen maya kama ahayn ambiyada ilaahay marnaba ma aynan caabudin ilaahay keyrkiis allana waa garanayeen waxayna alla ku caabudi jireen tafakur tafakurka ayay ku caabudi jireen marka nebiga sala allahu calayhi wasalam intaan lasoo dirin asalka iimaan waa garanayeen laakiin walal iimaanuda halkan waxaa loo jeedaa tafaasiishii iimaanka nacam ile diintii dhan baa iimaan ah marka tafaasiisha adiga ma aadan garanaynin innaga unbaa ku barnay oo ku garansiinay qur-aankana kugu garansiinay sidaasay ka dhigan tahay walaakin jacalnaahu walaakin lagu noqoye jacalnaahu waxaanu ka yeelnay hu qur-aankii nuuran ayaanu ka yeelnay nuur nuur iftiin iftiinka oo yacni kufrigiibuu iftiin uga yahay kufrigu waa mugdi iimaankiina waa iftiin qur-aankiina marka de waxaa weeyaan camal kufri baa looga baxaa kufriga indhala-aantiisa ayaa qur-aankaa looga baxaa marka haddii nebigii la leeyahay maa kunta tadri malkitaabu wala liimaan waxaa loogu gallad sheeganaa sowmaha qur-aanka ilaahay siiyey qur-aanku wax ku kala gartay oo ilaa isaga la-aantii tafaasiishan diintan iyo sidan ma aadan garateen baa la leeyahay innaga marka xaggee joognaa marka qofku marka de waxyigu waa nicamka alle nagu galladaystay waxa ugu weyn ama kow marka la yidhaha nicmada rabbi aan haysanaa maxay tahay waa waxyiga walidaalika suuratu nicam suuratu naxli waxaa lagu bilaabayba waxyiga nicmo kale intaan la gaarin yunazilu lmalaa'ikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadih an andiruu anahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun waxaaba lagu bilaabay marka labada nicmo midda koowaad waa waxyiga ta labaadna towxiidka kadib baa waxaa la yidhi khalaqa alinsaana min nudfatin faida huwa khasiimun mubiin walancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wamanaaficu waminha ta'kuluun iyo markaabaa nicamkii aada loogu sii banbaxay nicmada koowaad marka de waxyigaa laga dhigay wainaka adiga latwalaakin jacalnaahu waxaanu ka yeelnay nuura nuur nuurka oo nahdii bihi aanu ku hanuuninayno isaga manaxad nashaa-u aan doonayno min cibaadinaa addoommadeenna xaal uu ka mid yahay wainaka adiguna latahdii nebiyo waad hanuuninaysaa annaasa dadkaad hanuuninaysaa biducaa'ika yeeritaankaaga ile iyaahum ayaga aada ugu yeeraysid ila tawxiidi towxiidka aada ugu yeeraysid ayaad yacni ku hanuuninaysaa ilaa siraatin jid intii ka ah jidka oo mustaqiimin toosan ayaa dadka ku hanuuninaysaa aayaddan marka hidaayada halkan lagu hidaayatu dilaala waa ilaa hidaayatu tawfiiq hidaayadu laba nooc waa hidaayatu dilaala iyo hidaayatu tawfiiq hidaayatu dilaala nebiga waa loo sugay waa midda aayaddan ay sugayso alla uu leeyahay wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim dadkaad waddo toosan baad dadka ku hanuuninaysaa macnaha waad baraysaa waana tusee waay dadka midda hidaayatu tawfiiqna waa in hanuunka qofka qalbigiisa lagu abuuro oo qofku uu noqdo qof hanuunkii ku dhaqmo taas marka maxaa la yidhi nebiga middaa adiga gacankuguma jirtaa layidhi suuratu lqasasa waxaan kusoo marnay innaka laa tahdii man axbabta adigu ciddaad jeclaysata ma hanuunin kartid hidaayadaas waxaa laga wadaa midda tawfiiqda midaanna maxaa laga wadaa dilaalada iyo markaa tusinta adilaalatu walbayaan labada aayad marka iska hor imaan maayaan wa inaka adiga latahdii waad hanuuninaysaa oo dadkii baad tusaysaa ilaa siraatin jid intii ka a baad ku hanuuninaysaa jidka oo mustaqiimin toosan siraatillaahi ilaahay jidkiisa ayaad ku hanuuninaysaa dadkii alladii allihii lahu uu u sugnaaday maa shay fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday ayb siraatillaahi siraatin mustaqiimintaa laga bedelay wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiimin ilaa siraatillaahi ilaahay jidkiisa intii ka abaad ku hanuuninaysaa dadka ilaahay baa isu idaafeeyey tashriif baa ku jira iyo marka fiicnaan wadadaas alla wadadiisaad ku hanuuninaysaa dadka aladii allihii lahu uu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday alaa hooy ilallaahi alle intii ka ah unbaa tasiiru ay u ay ahaanaysaa al umuuru arrimuhu ay u ahaanayaan ilaahay un xaggiisay arrimuhu u ahaanayaan alaa hooy ilallaahi alle intii ka ah unbaa tasiiru lumuuru khalqiga arrimahooda ay u ahaanaysaa aakhirada waayo marka ay fil aakhirati adduunyadaba soo ilaahay uun umuuruhu uma ahaanayaan ee adduunyada marka la joogo dadka dadaa maamulo oo ummaddii meel deganba ninbaa madax u ah arrimahooda iyo markay isqabtaan isagay u celiyaan isagaa kala xukumo maadaama adduunyada dhexdeeda dad madaxa un ay ka jiraan ee allaba umuuraha waa u laabanayaane adduun iyo aakhiro labadabe waxa aakhiro gaar loogu sheegay waxay tahay aakhiro cid arin loo celinayo oon alla ahayn ma jirto adduunyada marka la joogo dad kale iyo yaa wax loo celceliyaa ayb suuratu zukruf halkaa marka suuratu shuuraa baa ku dhammaatay suuratu zukruf waa suura suura makiya weeyaan waa qur-aankii yacni qabla alhijra soo degay waxyaabihii marka xawaamiimta ay ka hadlaan ayaan inta badan ay ka waramaysaa qaala tacaala bismi illaahi اraxmaani الraxiim xaamiim walkitaabi baan ku dhaartay kitaabkii kitaabkii day almubiini wax caddaynayay inaa anagu kitaabkii baa lagu dhaartay muqsamu calayhigiina waa kan marka inaa anagu jacalnaa waxaanu ka yeelnay hu qur'aankii qur'aanan baan ka dhignay qur'aan qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey oo luqad carabi ah kusoo degay lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aada u garataan ood u kastaan jacalada marka bimacnaa sayarnaa in laga dhigo marka qur-aanan mafcuul labaad bay noqonaysaa ama jacalada in la tadmiiniyo bimacnaa anzalnaahu oo markaa macnuhu ou noqdo inaa anagu jacalnaahu ay anzalnaahu qur-aankii baanu soo dejinay qur-aanan xaal uu yahay isagoo qur-aan ah qur-aanan markaa waa la xaalaynayaa qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey lacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad kastaan ood garataan ayb waxaa marka carabi looga dhigay idinka nebigu idinka dhashay ee dadka ugu horeeyo ee dacwadan iyo qur-aankan lagu dul akrinayo maadaama aada carab tihiin luqadii carabigana uu kusoo degay inaad garataan ood fahamtaan ummadihii kalena oo aan carabiga ku hadlin ee iyaguna carabigay baranayaana ilaahay u fududeeyey carabigaa bay baranayaan markay carabiga bartaanna luqaadkoodana waa loogu tarjamayaa xujadii ilaahay waa ku qumaysaa marka walidaalika berigii hore qof kasta oo soo muslim ummad walbo ee soo islaamto islaamnimada soo gasho diinta carabi unbay ku baran jirtay waa dhici jirta in wax loogu fasfasiro luqadahooda laakiin islaamku marku meel qabsadaba ama dhulkan furus iyo ruum iyo dhulal fara badan oo muslimiintu ay qabsadeen oo dacwada ay ku faafiyeen carabigaa ka hirgalay marka islaamnimadii iyo carabigii meel uma kala dhaqaaqayaan walidaalika waxaad arkaysaa dhul badan oo markii islaamka dacwadiisu gashay dadkii kasoo baxay carabi unbay wax ku qorayeen khudbada carabi unbay ku akhrisanayeen jumcada lagu wacdinayo kutubta carabi baa lagu qori jiray wahaakada haddii ama la sharxaayo ama wax la alifayo sidaa unbay ahaayeen ayagoo acaajim ah oon carab u dhalanin ayay haddana luqada carabiga intay bartaan ayay diinta ku qori jireen imaamu lbukhaarina de mithaal weynba waayaba imaamu lbukhaari raximahu llah tusaale weyn marka in carabigii qofka yacnii in carabigii islaamnimadii la kala qaado oo la yidhaha luqadan iyo islaamnimada xagga noo kala dhig annaga muslimiinaan nahay muslim baan nahay laakiin carabi ma baranayo ilaahayna uu leeyahay inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan marka qur-aankii adiga baahidaada ku jirtay hadduu af carabi kusoo degay waa ku qasban tahay inaad carabi barato haddaad rabto inaad fahamto qof kastana waxaa waajib ku ah carabigu inuu ka barto inta uu ku ashhaadanayo ilaa shahaadateynka carabi baa marka lagu ashhaadanaya salaadii carabi baa lagu tukanaa faatixadii in carabi lagu aqriyo waayo ugu yaraan uun qofka muslimkaa luqada carabiga si unba ugu hadlaa nacam laakiin haddii wax walbaa xagga la dhigo oo la kala baabi-iyo oo carabigii dadka markaa lala dagaalamo macnaheedu waxay noqonaya fahamka diinta in lala dagaalamayo inaa anagu jacalnaahu waxaanu ka yeelnay hu qur-aankii qur-aanan baanu ka dhignay qur-aanan qur-aan qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aada u garataan wa inahu qur-aanku lacaliyun mid sarreeyo waay xakiimun la sugay fii ummilkitaabi looxulmaxfuudka dhexdiisa ku sarreeyo waay qur-aankii ladaynaa inaga agteenna xaal uu ka ahaaday kitaabkaasu marka tarkiibka aayadan taqdiim iyo taakhiir waxbaa gelayo waxaana keenaya jaari majruurka tacalluqiisa fii ummilkitaabi in lagu tacallujiyo lacaliyun baa fiican ayb waayo iyada fii ummilkitaabi in iyada laga dhigo khabaru inna waa laga fiican yahay sababta looga fiican yahayna waxa ay tahay laamkaas lacaliyunta laamta ku jirto ayaa khabaru inna ayuu galaa laamtaas haddii ismiga ina la gelinayana waatay waajib ahaan jirta gadaal in la geeyo ismu inaha marka haddii khabarkii laam ay ku jirto laamkuna khabarka inada iyo ismiga inada oo gadaal maray iyo damiirka damiirulfasliga iyo ou gelgeli jiray in isaga ou khabar noqdaa ku owleysan marka marka wainahu haddaan inada haddaan hudana ay ismu ina noqoto lacaliyunna aan khabaru ina ka dhigno fii umilkitaabi marka lacaliyuntaan ku tacalujinaynaa marka ladaynaaduna laba icraab baa ku banaanaanayso in laga umulkitaab in laga bedelo oo fii maxali jarin ay dhacdo ama in la xaaleeyo oo fii maxali nasbin ay dhacdo kitaabkana saaxibulxaalku uu noqdo ayb marka tarkiibka wuxuu noqonayaa wainahu qur-aanku waina alqur'aana qur-aanku lacaliyun weeyaan mid sareeyo waayo fii umilkitaabi ku sareeyo looxulmaxfuudka dhexdiisa mid aad ugu sareeyo waayo ladaynaa inaga agteenna xaal ou ahaaday kitaabkaasuna yani looxulmaxfuudkaana agteenna ou ahaaday ama ladaynaa inaad tiraa fi inahu qur-aanku lacaliyun mid sareeyo waayo fii umilkitaabi kitaabka asalkiisa looxulmaxfuudka dhexdiisa mid ku sareeyo waayo ladaynaa annaga agteenna mid ku sareeyo waayo ayb saa in la dhahana waa bannaantoo bedel laga dhigo xakiimun muxkamun mid la sugay waayo qur-aankii meeshaan marka ilaahay kitaabka qur-aanka sharafkiisuu ku caddeeyey ibnu kathiirna wuxuu yidhi wahaadaa kulluhu kan dhammaantiis tanbiihun waa baraarujin laysku baraarujinayo calaa sharafihi qur-aanka sharafkiisa iyo wa fadlihi iyo qur-aanka fadligiisa walihaada stanbata alculamaau wuxuu yidhi culimadu waxay ka istinbaadeen sidaa darteed min hadihi alaayati aayaddan iyo aayadda suuratulwaaqica ku jirto inahu laqur'aanu kariim fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almudaharuun la aayadan iyo taa waxay ka istinbaadeen ana almuxditha qofka weysada ay ka jaban tahay laa yamasu lmusxafa musxafka inuunan taabanaynin kamaa warada bihi lxadiidu sida xadiidka uu kusoo arooray in saxa haddii uu ansaxo waana ansaxay xadiidkaas ayb waa laa yamasu lqur'aana ilaa daahirun waaye liana almalaa'ikata maxaa yeelay malaa'igtu yucadimuuna almasaaxifa masaaxifta waa weyneeyaan malaa'igtu masaaxifta almushtamilata koobsatay cala alqur'aani qur-aanka koobsatay fi lmala'i laclaa kor waa ku weyneeyaan oo laa yamasuhu ila almudaharuuna layidhi looxulmaxfuudkii oo qur-aanku uu ku qoran yahay ma taabtaan ilaa malaa'igta dahiran maaha iyagii marka malaa'igtii way weyneeyaan buu yidhi ibnu kathiir masaaxifta qur-aanku uu koobsaday taabashadeeda fi lmala-i laclaa yacnii xagga sare fa ahlu lardi dadka dhulka joogo bidaalika arrinkaa weyneyn ay weyneeyaan masaaxifta owlaa waa habboonaansho badan tahay wa axraa iyagaa kusii yacni mudan lianna liannahu maxaa yeelay nasala calayhim iyaga korkooda kusoo degay wa khitaabuhu mutawajihun ilayhim musxafka khitaabka ku yaalana dadka dhulka jooguu ku jihaysan yahay fahum axaqu iyaga ayaa ku xaqnimo badan an yuqaabiluuhu inay ku muqaabaay kala hortagaan bilikraami maamuus watacdiimi weyneyn walinqiyaadi lahu iyo in loo hogaansamo bilqabuuli watasliimi loogu hogaansamay halkaa marka wuxuu ka bixiyey maadaama ilaahay qur-aanku sharaf weyn u yeelay ee looxulmaxfuudkii yacni dhexdiisa uu ku sareeyo malaa'igtuna ay maamuusaan halkaa marka waxaa laga qaadanayaa buu leeyay waxaaba inay maamuusaan uga uga mudan dadka waayo dadka iyagaa loo soo dejiyey qur-aanka iyagaa inay yacni la amray inay ku dhaqmaan iyaga ayaa marka ka mudan ayuu yidhi inay ikraam iyo tacdiim ku qaabilaan masaaxifta suuratu cabasana dee ilaahay waa ka hadlayo yacni suxuftaa ilaahay xaggiisa iyo ka imaanayso ayb oo wuxuu ku tilmaamay rifca iyo sarayn marfuucatin mutahara biaydii safara kiraamin barara ayuu yidhi masaaxifta marka hadda hadda siyaabo badana isaga ay u dayacan yihiin oo innaga agteenna aada bay noogu dayacan yihiinoo ee ilmahana waa gogooyaanoo hadda guri walba markaad fiiriso jawaana u tiirsan musxaf gogo-an ah ayaa guryaha noogu tiirsan masaaxiftaas marka gogo-an laa shaka in marka meel mararka qaar uu ku dhacayo dhulka iska yaallo oo mararka qaar ilmuhu ay kor iyo bari u kala wadaan iyo yaa imaanayso sidaasi si ma aha haddii marka aan de musxafkii lagu toli karin maxay noqonaysaa marka in ama layska gubo ee markaa god markaa inta loo qodo lagu gubo oo dambas markaa sidaa uu ku noqdo masaaxifta gubideedu haddii maslaxo loo gubayo waa bannaan tahay waayo cuhmaanba waa gubay radia allahu canhu walidaalika waxaad adigu hadda gubayso kalaamullaahi iyo yacni sifadii alla adiga ma gubi kartid waxaad gubayso waa masaaxifta nacam ayb walidaalika cuhmaan imaamu lbukhaari wuxuu yidhi waxaa lama dhihi jirin buu yidhi muxariqu almasaaxif baa la dhahayay maahane ma la dhahayo buu yidhi muxariqu lqur'aan ama muxariqu kalaamillaahi kaas maya sife ilaahay waay kalaamka alle laakiin musxafkaani qad iyo warqad iyo waxbaa marka yani waxaa la gubaya halkaa sidaasuu ku dhacayayb fahfaahinteedana de bukhaari wuxuu uga hadlay kitaabka khalqu afcaali lcibaadka si kalena waa u ihaaneysan yahay oo de sida kale waxa ay tahay sida looga dulboodayo markaad fiirisan marar badanna waa baraarujinay waana ka hadalnay maxalkeeda haddana waa taagan yahay tafsiirka oo waxaad arkaysaa muxmaladaasi in la lala yacni garab dhi la garab dhigaayo meesha kabaha lagu rito marka saa loo garab dhigaa haddana muxmalkii kitaabkii qur-aankaa la kor saaraya kii kabaha marka halkaa unbuu dhigayaa midka soo jiidaya waa ku jiidayaa waa la kor marinayaa kabihii sidaasi tacdiim hadda ma aha nacam waana kasoo horjeedaa marka qof walbo adaa mas-uul ka ah ficilkaaga musxafka meesha aada dhigayso inaad fiiriso waay maahan waa qaafsanahay inaad isu yacni tiraahda iyo waxba ma ogi iyo yacni ma dareen ma dareensanayn iyo dadkan marka haddaad fiiriso dadkeenna anagu dareen la-aan iyo laamubaalaada naga badatay nacam allaamubaalaad waxba inaan loo aaba yeelin haddii musxaf laga tillaabsanayo iyo haddii kaba laga dulboodayo isku mid hadday noqotaa sax ma aha cudurdaarna qofka muu heli karo nacam marka inuu aada iskaga fiiriyo kabta meesha uu dhigayo iyo musxafka markau akhristo meesha uu saarayo ama uu dhigayo ayb habab kaloo fara badanna da waa kuba yahay musxafkii tacdiimkiisii man yacni wuxuu kaloo nooga dhumay de wixii qabuulkii iyo tasliimkii iyo uhogaansankii iyo ku camalfalkii iyo uxugun tegitaankii in loo xugun tago iyo waxyaabahaas oo dhanna markaa yacni waa la gacan bidixeeyey aada baa marka loo gacan bidixeeyey waana naga dhex muuqanaya marka taasi afa nadribu cankum dikra safxan an kuntum qowman musrifiin afa nadribu miyaan haysanaynaa cankum idinka xaggiina miyaan idinka haysanaynaa addikra qur-aankii miyaan iyo waxyigii maan idinka ceshanaynaa oon idinka haysanaynaa safxan haysasho an kuntum lian kuntum inaad ahaateen darteed qowman qolo musrifiina xadgudbay yacnii qur-aankan iyo waanadan aan idiin soo jeedinayno miyaan idinka ceshanaynaa maadaama idinku aada xadgudbaysaan yacnii kownukum gaalo xadgudbaya aada tihiin miyaan waxyiga idinkaga dhaafaynaa idinka dhaafi mayno istifaamku waa istifhaam inkaari ah waaye ma idinka dhaafaynee waxyiga waa idinku dhexdiinaan ku dejinaynaa haddaad idinku xadgudbaysaan idinkay idiin taallaan ayb addikra markaan saa u macnayna waxaan ka macnaynay qur-aanka ayb waxaa kaloo laga macneeya addikra altadkiira xusuusinta iyo mawcidada waxaa kaloo laga macneeya cadaab in la idinkaga sheekeeyo cadaabka in mar walba la idinkaga sheekaynayo miyaan idinka haynaynaa hayn miyaan idinka haynaynaa idinka haymayno oo marka cadaabka waa idinkugu goodinaynaa waana idin sheegaynaa sidaana waa loo macneeyey afa nadribu ay afa numsiku miyaan ha celinaynaa way afa natruku miyaan idinkaga tegaynaa cankum idinka xaggiina addikra miyaan miyaan xaggiina kaga tegaynaa waanada qur-aankii miyaan xaggiina ka haysanaynaa on ka celinaynaa xaggeenna miyaan u ceshanaynaan u haysanaynaa amase qur-aankii miyaan inaan aan idinku soo dejinno oon dhexdiina keenno miyaan celinaynaa oon idinka celinaynaa safxan celin safxan marka waa mafcuul mutlaq ahaanay ku nasbisan tahay afanadribuda ayaana macna safxi wadato waa masdar macnawi ah waay marka min baabi marka kii la dhihi jiray qumtu wuquufan oo kale way naam ayb an kuntum lian kuntum an kuntumna masdarkaasi kownakum markaa wuxuu ku waa yani waa mansuub binasci lkhaafid an kuntum lian kuntum inaad ahaateen darteed ay likownikum ahaanshadiina darteed maan idinkaga dhaafaynaa waxyiga qowman qolo aad ahaateen qolada oo musrifiina kuwa xadgudbaya ah sidaa ma yeelayna waa marka wakam arsalnaa min nabiyin fi lwaliina wakam badanaa arsalnaa intaan dirnay min nabiyin nebi aan dirnay fi lwaliina kuwii hore dhexdooda aanu kasoo bixinay oon dhexdooda aanu ka dirnay badanaa wamaa ya-tiihim uma imaanayo min nabiyin nebi uma imaanayo ilaa kaanuu waxay ahaayeen hadduu u yimaado yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesaayeen nebi wamaa ya-tiihim uma imaanaynin min nabiyin ay nabiyu nebi ilaa haddii uu u yimaado kaanuu waxay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesaayeen fa ahlaknaa waan halaagnay ashadda kuwa darnaan badan ayaanu halaagnay minhum kufaaru maka ka darnaan badan badshan xagga qabashada kuwa ka daran ayaanu baabi-inay oon halaagnay wamadaa waxaa tegay mathalul awaliina kuwii hore mahmaahdoodii ummadihii hore mahmaahdoodiina waa tagtay marka idinka isbar qabta waaye markaa warkaa macnihiisa fa ahlaknaa waan halaagnay ashadda kuwa ka darnaan badan minhum kufaaru maka ka darnaan badan badshan xagga qabashada kuwa ka xoog badan ayaan halaagnay marka kii xooga badnaa haddaan halaagnay midkii tabarta darnaa ha quusta waayo macnahan waa min baab marka waxaa weeyaan waxaa la baraarujinayaa atanbiihu bilaclaa shay weyn ee sareeya waxaa lagu baraarujinayaa cala alaclaa cala aladnaa mid hooseeyo yacni kii idinka xoog badnaa haddaan xaaqnay idinka maan idiin daahaynaa wamadaa waxaa tegay mathalul awaliina kuwii hore tusaalahooda dadkii hore walain sa'altahum walawallaahi yo in sa'altahum haddaad weydiisid man kumaa khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo iyo waal-ardo dhulka yaa abuuray haddaad weydiisid layaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan khalaqahunna waxaa abuuray alcasiizu allaha addoommadiisa ka adag alcaliimu ee ogaalka badane cilmiga badan baa abuuray bay ku leeyihiin marka ilaahay waa u ogol yihiin sifatu lkhalqi ayb cir iyo dhul yaa abuuray allah khalqiga marka waa rubuubiyada macaanideeda hadhow haddii marka la yidhaha rubuubiya iyo uluuhiye iyo waxaas yaa sheegay buu ku leeyahay rubuubiyada macnaheeda waa alkhalqu waalmulku ama alkhalqu waalmilku iyo watadbiir saddexdaas waa maamul lahaansho iyo abuuritaan ilaahayna marka wuxuu noo caddeeyey saddexdaas macno inay u ogolaayeen gaalada ilaahay uqirsanaayeen waa u qirsanaayeen qul man yarzuqukum min aلsamaaءi wاlardi am man ymliku الsamca wاlabsaara wman yukhriju اlxaya min اlmayiti wayukhriju اlmayita min اlxayi waman yudabiru اlmra milkigii iyo tadbiirkiiba halkaas aayadaasaa lagu sheegay fasayaquuluuna allah khalqigiina waa kana macnaha rubuubiye saddexdaa waxaan ahaynna ma laga keenayo saddexdaa macno unbaa laga macneeyey sida alimaamu nawowi uu kasoo naqliyay culimada kitaabkiisa majmuuca sifatu abwaabta oo meesha uu sifatu salaadka uga hadlayo ayb marka taa ilaahay marka wuxuu tilmaamay layaquulunna waxay ku oran doonaan ay ku dhahayaan khalaqahunna waxaa abuuray ciraryaalo iyo dhulba alcasiizu allaha addoommadiisa ka adag alcaliimu ee ogaalka badan aladii allihii jacala ka yeelay jacala yeelay lakum idinka idin yeelay al-arda dhulka idinkaga yeelay baa abuuray ciraryaalo iyo dhulalba mahdan ama aladii waxaad haddaad doonto tiraahdaa alcasiizuda sifo labaad uga dhig khalaqahunna waxaa abuuray alcasiizu allah addoommadiisa ka adag alcaliimu casiiska oo alcaliimu ogaalka badan casiiska oo alladii allihi ah jacala lakum idinka idin yeelay alarda dhulka idinkaga yeelay mahdan gogol idinkaga yeelay wajacala lakum idinkaga dhigay fiihaa ardadii dhexdeeda subulan wadooyin idinkaga yeelay oo idinkaga sameeyey wadooyin aada qaadaan lacalakum tahtaduuna likay tahtaduu si aada meeshaad u socotaan aada ugu hanuuntaan waladii allihii nazala daadejiyey casiiska oo yacni waladii iyo allihii ah nazala soo daadejiyey min asamaa'i samada xaggeeda kasoo daadejiyey maa-an biyo biqadarin kusoo dejiyey weliba jaangooyo kusoo dejiyey fa ansharnaa waxaanu noolaynay bihi bilmaa-i biyihii waxaanu ku noolaynay baldatan beled meytan oo dhintay beled abaaraysta oo abaar la dhintay ayaanu ku noolaynay kadalika sidaadaas oo kale ayaa tukhrajuuna la idiin soo saarayaa midaan marka bacthigiina meeshaas u qaata sidaa u qaata waladii allihii nazala soo daadejiyey min asamaa'i samada xaggeeda kasoo daadejiyey maa-an biyo biqadarin weliba kusoo dejiyey si jaangooyo kusoo dejiyey oo jaangooyadu marka waxay tahay dee biyo ay ku baaba-aanna ilaahay ma soo dejinin biyo ay markaa abaartii aynan uga bixinna ma aanu soo dejina biyo jaango-an ama dhulka isagaa u kala badiyo sidau doonowna ugu kala badiyaa fa ansharnaa ay fa axyaynaa waanu nooleynay bihi bilmaa-i biyaha sababkooda baldatan beled ayaanu ku nooleynay meytan dhintay abaaraystay kadalika sidaadaa oo kale ayaa tukhrajuuna la idiin soo bixinayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabi